mas-uuliyiin ka socda mu'asasada baxraw nuur gaar ahaan qaybteeda caafimaadka ayaa daawooyin iyo agab caafimaad gaarsiiyey macadka muftaax oo ka mid ah macaahidda hoos yimaada mu'asasada kuwaas oo ku yaala degmada gurceel ee gobolka galgaduud deeqdan daawooyinka ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ee mu'asasada baxri nuur oo ay ku taageerto xarumaha waxbarasho iyo guud ahaan bulshada si kor lagu qaado caafimaadka ardada iyo shaqaalaha mas-uuliyiinta macadka muftaax ayaa uga mahad celiyey mu'asasada baxri nuur kaalinta ay ka qaadanayso horumarinta caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyaga oo xusay inay daawooyinkan ay gacan weyn ka geysan doonaan adeegyada caafimaadka ee gudaha macadka waxa aad iyo aad markala koowaad ugu mahad celinaya allihii noo suurageliyey maanta inayna soo gaarto mu'asasada weyn ee baxar nuur oona soo gaarsiiyeen agab aad iyo aad aan ugu baahnayn oo ugu horeeya caafimaadka runtii muddo dheer waxaan la daaldhacaynay sidii aan ardada ugu heli lahayn mu'asasad naga dhammaystirta baahida naga dhiman oo ah dhanka caafimaadka waxaan uga mahad celinaynaa sida ay nagu garab istaageen dhanka kale qaar ka mid ah dhakhaatiirtii ka socday mu'asasada baxri nuur ayaa ka hadlay deeqda daawooyinka ay gaarsiiyeen macadka muftaax oo ka mid ah macaahidda ku yaala degmada gurceel ee gobolka galgaduud magacaygu waa doctor axmed cali salaad maanta waxaan soo booqannay eh, dugsiga muftaaxul culuum kaasoo ay ku jiraan arday ka badan boqol arday eh, annagoo ah mu'asasada baxri nuur waxaan rabnaa eh, inaan maaragtaa baahida halkan ka jirta ee xagga ardayda ah inaan wax badan ka bedeli doono insha allah haddii alla idmo ilaah baa mahad iska leh marka xigtana een, tiimka maanta aan soo booqanay si aan u- u gaarsiino adeega caafimaad ee macadka miftaaxul culuum oo ay ku jiraan arday halkan wax lagu baro oo ah arday een, jiif iyo waxbarasho intaba ku leh Een, annagoo ah baxar nuur qaybta caafimaadka aan maanta adeeg caafimaad soo gaarsiino ay wax ku bartaan ardo gaaraysa ilaa boqol iyo toddobaatan arday oo jiif ah ee, oo inta jooga toddobada beri asbuucaas aysan bixinin maanta muasasadu waxay soo gaarsiiyey qaybtii caafimaadka ee, insha allahu tacaala dhakhaatiir ee, maxaan ku sheegaa u tababaran oo runtii in badan oo kamid a ka caawida muasasada meelaha baahiyaha sidaas ay ka jiraan ah, ayaa maanta insha allah bilaahim halkan ku sii doonta daawooyinkooda iyo baaritaanadooda kala gedisan insha allahu tacaala haddii la yidhaahdo
mu'asasada baxri nuur ayaa ka mid ah macaahidda waaweyn ee ku yaala gudaha dalka soomaaliya kuwaas oo wax lagu baro ardada iyadoo lagu baro culuumta diini iyo maadiba